dallada mideeya miskiin u roone iyo hay-adda xamdi foundation ayaa deeq lacaga soo gaarsiiyey qoysas danyar ah ku nool degmada kismaayo deeqda lacagta ah oo ay soo dhiibeen dad muxsiniin ah ayaa loogu talagalay in lagu ciidsiiyo in ka badan konton caruur ah oo agoon iyo danyara qaar ka mid ah haweenkii loo qaybiyey lacagta ah ayaa ka mahad celiyey waan idin salaamayaa gabdhaha sadaqada bixiyey ilaahay qaadirka raxmaanka ajar iyo xasanaada la soo koobi karin allah idin siiyo waa idin salaamayaa anigu waxa weeye magacaygu arda gaarna maxmed saa wax noogu qabataan waxaa lah idinku qabto ilaahay baa qaadir raxmaane waxaa la idin qabto
sahara cali maxamed aliidhaha mahadlihii soo baxsaday maanta oo mahad celinayna waa naga farxiyeen allah ka farxi boqol doolar miya miskonton boqol doolar dhanka kale shamse sheekh shaafici iyo shaaciye xaaji khaliifo oo loo soo wakiishay bixinta deeqda lacagta ah ayaa ka warbixiyey deeqda ay u qaybiyeen qoysaska danyarta ah gabdho dibadda jooga lacagay soo diran kheyr allaha siiyo dallada mideeye miskiin uroone iyo xamdi foundation lacagtii la qaybiyay alxamdulilah ilaa konton iyo dhowr qof way gaartay kheyr allahan siiyo nilagu mahadinaya waxaad qabateen ilaah xaggiisa aanad ka helaysaan mahad mahad ilaaha bixiyo ilaah idinki tahay waxaan halkan ku qaybinay lacag shan kun iyo dhowr boqola ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u baryaynaa gabdhihii lacagtaa soo diray meeshay ka soo bixiyeen wax ka khayr badan ilaahay u geliyo miisaanka xasanaadka alla u saaro caruurtooda iyo cimrigooda iyo cirdigooda iyo caafimaadkoodana alla ugu ilaaliyo intii la siiyeyna ilaahay u calfo wax ka khayr badanna ilaahay soo geliyo lacagtaasaakasaasaan ku dhiibnay agoontii waan siinay gabdhaheennii oo ahaa mideeye maskiin roomne iyo xamdi foundation ooy guddoomiye u tahay samsam yuusuf colaad ilaahay wax khayr badan ha idin siiyo idinkana miisaanka xasanaadkana allah idiin saaro hawshii aad soo qabateen hawl fiican waaye marka waan idiin mahad celinaynaa ilaahay ka sokow idinkaa iskale shaqada ilaahay intaa idinka soo qaadayna wuu ku mahadsan yahay waxaan salaamayaa gabdhaheenna qaaliga ah ee isa soo xilqaamay ee u gargaaray gabdhaha agoonta ahaa inkastoon la gaari karin agoonta jubbaland lama gaari karo laakiin in unbaanu ka xusunay ilaahay intuu u qadaray ah intiina maanta waan gaarsiinay oo konton iyo iyo shan qof ayaan hadda siinay welina ay wax kale sii dhiman yihiin ilaahay waxaan weydiisanaynaa inta soo bixisay deeqdan lacageedee lasoo gaarsiiyey qoysaska danyarta ah ayaa ku soo beegantay xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan